bismillaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal meel weliba aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan warka redio muqdisho oo kooban madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa guddi xaqiiqa raadin ah oo soo baara u saaray dhacdadii shalay iska hor keentay ciidanka ammaanka ee dowladda soomaaliya ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ayaa sheegay si loo helo hufnaan shaqo mas-uuliyiinta dowladda iyo shaqaalaha rayidka ee dowladda in looga baahan yahay inay waajibaadkooda si wacan u gutaan xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa waraaqaha aqoonsiga ka guddoomay ergeyga soomaaliya u fadhin doona ama u matalaya xarunta qaramada midoobay dowladda soomaaliya ayaa sheegtay bilooyinka ugu dambeeyey in isbeddello xagga ammaanka ah laga dareemayay magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya iyadoo dowladdu ay shacabka ugu baaqday inay la shaqeeyaan hay-adaha ammaanka kulan looga hadlayay xoojinta ammaanka caasimadda iyo sidii ay shacabka uga qayb qaadan lahaayeen oo ay ka qaybgaleen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda iyo ururada bulshada rayidka ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya qodobada akhbaaraadka caalamkana waxaad ku maqli doontaan maraykanka oo cunaqabateyn ku soo rogay dalka venezuela
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjada f m-ka ee dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aalada satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa redio muqdisho ka dheeho boggeena redio muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebookga
waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
waa subaxnimo khamiisa taariikhdu waa toddobaiy labaatanka bisha toddobaad sanadka labada kun iyo toddoba-iyo tobanka warkii oo fidsan kusoo dhowaada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa guddi xaqiiqa raadin ah oo soo baara dhacdadii shalay iska horkeentay ciidanka ammaanka ee dowladda soomaaliya ee ka dhacday magaalada muqdisho warkan waxaa inoo faahfaahinaya waryahayaga calibaashi cabdulaahi cabdi shirkan uu gudoominayay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wasiirada amniga gudaha cadaaladda iyo maaliyadda sidoo kale taliyaasha ciidamada milatariga nabad sugidda booliska iyo gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa iyana goobta fadhiyey kor u qaadista howlaha amniga guud ee dalka gaar ahaana dardargelinta xasilinta caasimadda ayaa ka mid ahaa waxyaabihii la yskula soo qaaday inta uu shirku socday madaxweynaha jamhuuriyadda mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa muujiyey siday uga go-an tahay in dowladda uu hogaamiyo ay muhiimada koowaad siiso hubinta nabadgelyada shacabkeeda wasiirka amniga qaranka taliyaasha ciidamada nabad sugidda booliska iyo milatariga oo wehliyeen duqa magaalada muqdisho ayaa kormeeray baraha ay joogaan ciidamada dowladda ee gacanta ku haya ammaanka caasimada iyo laba ka mida goobihii ay ka dhaceen shaqaaqooyin sabay dhimasho iyo dhaawaca askar ka tirsan ciidanka dowladda wasiirka amniga qaranka maxamed abuukar islow ducaale ayaa ku amray ciidanka xasilinta caasimadu inay labalaabaan howlgalladooda ay ku sugayaan ammaanka caasimada isagoo codsaday in dadweynuhu ay la shaqeeyaan waxaana wasiirku uu sheegay in la xidhay dhammaanba xubnihii ciidanka ee ku lugta lahaa shaqaaqooyinka saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay muqdisho lana horgeyn doono sharciga ciidamada xasilinta magaalada muqdisho howlahay wadeen waxaan leenahay ha labalaabaan meeshooda ha kasii wadaan shacabkana waxaan leenahay yaa la niyijabin dhacdadan waa dhacday annaga raalli kama ahaen shacabka raalli kama aha laakiin waxaan leenahay qadar allah maashaa facal hore aan ugu soconno howshan ha lablabo dadkii ku lug lahaa way wada xiran yihiin sharcigaan la horkeenaa wuxuu sharciga qabaan aan la waafajinaa marka waxaan rabaa ciidamada xasalinta magaalada muqdisho si cad howlahooda ha u labalaabaan taliyaha hay-adda sirdoonka qaranka cabdulaahi maxamed cali shambanoshe taliyaha booliska sarreeyagaas cabdixakiin daahir saacid iyo kusimaha taliyaha milatariga janaal bile ayaa si wada jira uga hadlay dhacdadii sababtay inay ku waxyeeloobaan ciidamo ka tirsan dowladda kuwaasay saraakiisha amnigu sheegeen in baaritaan lagu samayn doono waxaan rabnaa shacabka soomaalidan u sheegno in aan soo marnay dhammaan goobihii shilalka isdabajoogah ay ka dhaceen si aan u muujinno howlihii ammaanka ee socday inay caada yihiin si aan u muujinno in waxa dhacay nasiib darro ha ahaadaano ama masiibo qaranba ha lagu tilmaamo laakiin tallaabooyin isxigta oo adag ay dowladdu qaaddo ay ka mid tahay dhammaan ciidamadii ku lug lahaa howlahaas ama shilkaas waa xirxiran yihiin baaritaan dhab ayaa lagu samayn doonaa wax alla wixii soo baxoo natiijo ahna waa dowladdu waa fuli doontaa haddii ilaah yidhaahdo howlihii socday ma saamayn doonta dhacdanaan ilaahay idinkiis waana sii xoogaysan doonaa insha allah deegaano fara badan oo muqdisho aan ahayn ama muqdisho hadda ka hor aan laga teginna waa kusii fidi doonaa insha allah haddii ilaah yidhaahdo waxaan rabaa in aan u sheego ciidamada soomaaliyeed oo nuucyada ka kooban yihiinba inay iyagu walaala yihiin hal cadow ay leeyihiin hal ujeedday u adeegaan haddaa sababta aan wada soconno wasiirkii amniga iyo guddoomiyihii gobolka iyo taliyihii booliiska iyo xoogga dalka soomaaliyeed iyo khaasatan saacaddan ay tahay sagdhexa ay dhaaftay oo aan u taagannahay meelihii shilalku ka dhacay waxay tahay inaan kalsooni siina shacabka inaan muujinno wada jirka dowladda ciidamadu howlgal hadday galaan mararka qaarkood waxaa soo bixi kara cillado yaryar cilladahaasna waxaa lagu saaraa in tilmaamo cad laga baxsho waxna laga qabto arrinta dhacday maantay waa siday u sheegeen saaxiibaday waxaa u xirxiran dad fara badan baaristiina waxaa mas-uulka ciidanka booliiska waxayna u soo gudbin doonaan sida ugu dhaqso badan iyada oo la horgeyn doono sharciga cid walba oo ku xadgudubtay sidoo kale waxaan u hambalyaynayaa dhammaan ciidamadii howlgalka ka waday caasimadda iyo agagaarkeeda oo runtii qabtay shaqo aad u fiican lagu ammaani karo shacabka soomaaliyeedna ay markhaati ka yihiin badbaadisayna naf fara badan oo ummadda soomaaliyeed ay ku weyn lahaayeen howlgallada cadow ay ka wadeen caasimadda iyo dalka intiisa kaleba inta dhimatayna ilaah u naxariisaan leenahay inta dhaawacantayna ilaah loo bogsiyo tan labaad howlgalka nabad sugidda amniga oo luwaday beryahan wax istaakul ah ma gelinayso hoojaas waa soconaysaa sidaasaa guddiga uu go-aan ku gaaray in si wadajira loo wada fuliyo gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho taabid maxamed cabdi oo ammaanay howlgallada ciidanka xasilinta muqdisho ayaa wax laga xumaada ku tilmaamay in sawirka meydka askari u adeegaya ummadiisa lagu faafiyo baraha bulshada taas uu ka codsaday shacabka soomaaliyed inay ka saaraan meelaha lagu baahiyey qofka oo dhintay ee marxuumka ee meydka ah xurmo iyo karaamo ayuu mudan yahay si kastaba ha ahaadee haddana gaar ahaan marka ay yihiin ciidamada qalabka sida oo maanta dhiiggooda noo hura ayagoo gaajo ku jira oo dhibaato noo hura oo qorraxda noo taagan markuu maanta amarkaa dhaca oo lagala xisaabtami doono ciddii amarkaa ka dambaysay oo uu qofkaa ku geeriyooday in la karaameeyo oo la xurmeeyo sidaa darteed qof kasta oo soomaaliya waxaan ka codsanayaa marxuumka ha la karaameeyo oo masawirada meelaha la geliya ha laga saaro ciidamada xasilinta caasimadda hambali aan u dirayaa waana uga mahad celinayaa sida sharafta leh iyo aan xirfadda leh iyo dishibiliinka leh oo ay hawsha u wadeen waa ku garab taagannahay
waa tallaabo muujinaysa sida hay-adaha ammaanka ee dalka ay uga go'an tahay in ammaanka shacabka soomaaliyeed aanu marna shaki gelin oo dadka soomaaliyeed ay ku socdaan amni laysku hallayn karo sida ka muuqata saraakiisha hay-adaha ammaanka ee gaafureegaya waddooyinka caasimadda si ay uga warqabaan xaaladda amni ee magaaladan cali baasha cabdulaahi warbaahinta qaranka magaalada muqdisho
ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliyana waxa uu sheegay si loo helo hufnaan shaqo in mas-uuliyiinta dalka iyo sidoo kale shaqaalaha rayidka ee dowladda looga baahan yahay in waajibaadkooda si wacan ay u gutaan ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya mudane xasan cali qare oo maalintii shalayeed ka hadlayay kulan gaar ah oo la yeeshay shaqaalaha rayidka ee dowladda soomaaliya ayaa waxa uu kula dardaarmay shaqaalaha iyo mas-uuliyiinta dowladda inay shaqooyinkooda gutaan sida howlaha dowladda ee shacabka soomaaliyeed loo hayo ay u noqdaan kuwa hufan
waxaa muhiim ah wasiirada xukuumadda ra-iisul wasaaraha inaan ka soo baxno waajibkeena waajibkeenu waxa uu yahay inaad heshaan xuquuqi idinkana waxaa laydinka rabaa inaad ka soo baxdaan waajibkiina markii aan shaqada ra-iisul wasaarnimada bilaabay ayaan waxaan u sheegay shacabka soomaaliya aniga madaxweynuhu waxaan ku dadaali doonaa in qof walba oo u shaqeeya dowladda soomaaliyeed uu helo mushaar laakiin laakiin qofka helaya mushaarka inuu yahay qof u shaqeeya dowladda soomaaliya marka haddii aan ka soo baxnay qaybtii hore idinkana waxaa laydinka rabaa in shaqada waktigeeda lagu yimaado in dadka soomaaliyeed loo adeego inaad idinku xaqiijisaan inaadan aqbalinina in la siiyo mushaar qafaandada dowladda u shaqeeyo eeg musuq maasuqa macnaheedu ma aha adigu musuq maasuq inaad gasho musuq maasuqa macnihiisu waxa weeyaan inaad fiirsato haddii aad fiirsato waxay la mid tahay adoo adigu musuq maasuqa gala
dowladda soomaaliyana waxay sheegtay in isbeddel xagga amniga ah laga dareemayo magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaana dowladdu shacabka ee ugu baaqday inay la shaqeeyaan haydaha amniga waryahayaga mukhtaar timcade ayaa warkan inoo faahfaahinaya taliyahana busuguda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya cabdulaahi maxamed cali sambaluulshe ayaa sheegay in haatan isbeddel weyn oo xagga amniga ah laga dareemayo magaalada tan iyo markay bilowdeen howlgallada xasilinta amniga caasimadda
muddooyinkii lasoo dhaafay magaalada howlgallaha ka socday runtiina horumarar weyn ayaa laga gaaray waa lagu diirsaday nabad ayaa soo muuqatay shilalkii iyo dilalkii iyo weeraradii qorshaysnaa abaalgixisada iyo nabadiidka u qaadi jireen yani waa laga hortegey waa la xakameeyey dadweynaha soomaaliyeedna oo magaalada muqdisho inawaaxigeeda degan ilaa xadda ku bilaabay howlahooda si caadiya inuu qabsado asagoo ku kalsoon nabadgelyada iyo dowladda ay u samaynayso maxaa rabaa marka shilkaas inuusan wax niyadjaba shacabka u keenin horumarkii iyo howlihii la waday waa sii socon doonaan ciidamada howlahaas ku luglana ma dhici doonto in ayaga la isku mashquuliyo marka cadowgu yuusan fariin qaldan inuu helo ma rabno cabdulaahi maxamed cali sambalolshe ayaa intaa ku daray inay muhiim tahay in lala shaqeeyo hay-adaha amniga sidoo kalena laga fogaado dacaayadaha dhanka amniga
waxaa jira dad mas-uuliyiin ah oo qaarkood dowladda ay ku jiraan oo dhararsanaya magaaladan dhiban ka dhaco oo maalin kastoo dhibdhic waa dhahaya maalinta qarax ma dhicin maalinta magaalada wax looguma dilo oo nimankii shaqladooda waxbaa ka soo baxaya oo walwal iyo deg deg u qaba in magaaladan dhibaato iyo shil iyo gumaad uu ka dhaco waxaan rabaa inaan xasuusiyo dadkaas haddii aadan khayr ku hadlaynin iska aamusan dad waxaa jira immunity ama xasaanad wax la ku gabada oo u haysta xasaanadu inay wax kasta ka daboolayso war waxaa jira xorriyad qolqolka waxyaabo aan lagu ogolayn oo ay ka mid tahay kicinta dadweynaha oo ay ka mid tahay wax u dhimidda danaha qaranka iyo nabadgelyada qaranka qof marka mas-uul ah oo maalin ilaahay keeno haddii boqol shay oo wanaaga la sameeyna aan marnaba ka hadlayn wax yar hadday dhacaan la soo boodaya oo si xun u fasiraya haddaba arrinkaas waa nasiib darro waxaana qabaa marka xasaanaddu micnaheedu ma ahan in xornimo taama lagu siinayo sida adigaba inaan lagugu xadgudbin aysan suurtagal ahayna adigana la rabaa si mas-uuliyada ku jira inaad noqon magaalada muqdisho ayaa waxaa ka socda howlgallo lagu xaqiijinayo amniga oo ay wadaan ciidamada xasilinta amniga caasimadda taasi oo wax badan ka bedeshay amniga magaalada mukhtaar cabdulaahi tima cadde warbaahinta qaranka muqdisho
kulan looga hadlayay xasilinta ammaanka caasimadda oo sidoo kalena ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda iyo bulshada rayidka ah ayaa waxaa lagu qabtay magaalada muqdisho waryahayaga nuur siciid tahliil ayaa warkan inoo faahfaahinaya kulankan uu soo abaabulay maamulka gobolka banaadir ayaa waxa uu ujeedkiisu ahaa xoojinta wada shaqaynta ka dhexaysa bulshada rayidka iyo laamaha amniga waxaana kulankan ciwaan looga dhigay haqarsan dhagarqabayaasha al-shabaab kuna wargeli maamulka iyo ciidamada amniga cid kastoo aad ugu shakiso ka mid ahaanshaha argixisada iyadoo goobta uu kulanka ka dhacayay ay goobjoog ka ahaayeen maamulka gobolka banaadir iyo kan degmada wadajir sheekh cabdulaahi axmed guruun oo ka mid ah culmowdiinka soomaaliyeed ee ka qaybgelayay kulankani ayaa ka sheekeeyey waxa ay diinta ka qabto in bulshada ay ka qayb qaataan sugidda amniga imaadatul adaa cani dariiq marka qodax iyo dhagax yaroo jidka laga wareejiye haddii halkaas ilaa dadkii dhibayay maxaad u malaynaya midka dadka dilaya maxaad u malaynaya midka dadka qarxinaya haddii aad sheegto oo sidaa gacmaha uu ku galo dadka waxaad helaysaa yacni ajirkaas faraha badan oo la sheegay maxaali muslinaad badbaadisay badbaado muslim ayaa la ka shaqaysay waman axyaaha fakaannamaa axya annaasa jamiican hal qof oo muslima dad dhibaatay laha haddaad ka badbaadiso waxaa weye dadkaas noloshiisa qof nooleeye ayaa tahay yani qofkii dila qofna waaa la asoo dadko dhan dilo lamid yahay qofkii qof badbaadiyana asoo muslimiinto dhan badbaadiy lamid yahay gudoomiyaha ururka haweenka degmada wadajir aamine cabdulle maxamed oo kulan ka hadashay ayaa la ilmaysay mar ay ka hadlaysay dhibaatada ay kooxda maleeshiyaadka al-shabaab ku hayso bulshada soomaaliyeed dad dhallinyaro ah oo jaamiciin ah oo ilmihii degmada kor u siday ah ayaa ay daafka geliyeen marka waxaa igu sarmay wiil aan ag taagnaa oo weysada eedda aan kaa hormaray yiri oo weyse qaadanaya soomalayna oo aan saan u dul taaganhoon caagii ka sugaayo markay bir waaba ayaa ku dhacday uu horag iskuba ma nuux nuuxsan ma dhaqdhaqaaqin waa liicay uun waa waxa ay xun oo waxa ku kacane wax lagu sheegi karaa oo bini'aadanimo ay jirin inkastoo wax walbaba ay dhammaad iyo biloway bilow iyo dhammaad leeyihiin gudoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir jawaahir baarqab ayaa tilmaamtay in argixisada ay cadow ku yihiin nolosha iyo horumarka shacabka reer muqdisho dadka dareenkayaa ka maqan marka hadday culummadii xaqa ka baqato oo imaamadii ay cabsadaan oo aan bulshada la wacyigelinin wallaahi inay noo imaanayaan guryahay halhal nooga soo doonayaan ummaddan waxaa la ysaga qaban karaa wadajir iyo caqli madaysan gudoomiyaha degmada wadajir ee gobolka banaadir cumar cabdulle xasan ayaa tilmaamay in midnimo looga gudbi karo falalka amnidarada la xidhiira ee ka dhaca degmada waxaan rabnaa dadka shacabka ah iyo maamulkeenna inaan wada wadaagno xogtaas dhibaatada nagu haysa sida laydin sheegay muxuu ahaa booliska la xiriiri kartaan annaga maamulkeena nala soo xiriiri kartaan gudoomiye waaxyadada lala xiriiri karaa waxaan diyaar u nahay saacad walba wax walba oo bulshada dhibaya inaan sida dhow idinla shaqayno nuur siciid taaliil raadi iyo t v qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho
waa mahadsan tahay nuur danjiraha cusub ee soomaaliya u fadhiya qaramada midoobay abuukar maxamed cusmaan oo loo yaqaano abuukar baalle ayaa waraaqihiisa aqoonsiga waxaa si rasmi ah kaga gudoomay xogeyaha guud ee jamciyadda qurumaha ka dhexeysa ee la yidhaahdo antonio guteres ka hor intaan waraaqaha laga gudoomin danjiraha soomaaliya u mateli doona qaramada midoobe ayaa kulan gaara waxaa isugu yimid diblomaasiyiinta soomaalida hogaaminayay mudane abuukar baalle iyo sidoo kale mas-uuliyiinta qaramada midoobey ka tirsan oo sidoo kale ka mid ahaa xogeyaha guud ee qaramada midoobe waxayna ka wada hadleen arrimaha soomaaliya iyo sidoo kale taageerada qaramada midoobe ee soomaaliya sidoo kale xogeyaha guud ee qaramada midoobe ayaa sheegay in dowladda soomaaliya qaramada midoobe ay dhinacyo badan ka taageerto taageeradaasna ay sii socon doonto mudane abuukar maxamed cusmaan oo loo yaqaano abuukar baalle oo haatan wixii ka dambeeya noqonaya danjiraha rasmiga ah ee soomaaliya u fadhin doona xarunta qaramada midoobey ee new york ayaa asna dhankiisa waxa uu sheegay in xafiiskiisa si wanaagsan oo u shaqayn doono waxaana sidoo kale hay-adaha qaramada midoobe ugu baaqay inay si wanaagsan u caawiyaan soomaaliya maxaabiista soomaalida ay ku xiriiraan qaar ka mida dalalka adduunyada oo ay ka mid yihiin dalalka indiya iyo weliba seychelles ayaa ka dalbaday madaxda dowladda soomaaliya inay ka shaqeeyaan sidii dalka loogu soo celin lahaa ama gudaha dalka loogu soo wareejin lahaa maadaama horey dowladdu ay ugu guuleysatay in ka badan boqol maxaabiis oo ku xiriraa dalkan dariskan ahay ee etoobiya in loo soo wareejiyo magaalada muqdisho warkan waxaa sood afrika ka soo diray waryahayga cabdulaahi qorshe
waxaa ii suura gashay inaan qadka telefoonka kula hadlo dhallinyaro soomaaliya oo ku xiran xabsi ku yaala dalka hindiya iyo jasiiradda shiishalis oo aan weydiiyo bal dareenkooda ku aadan mar haddii dhallinyaro asaagooda ah oo ku xirnaa dalka etoobiya dowladda soomaaliya ay la soo wareegtay islamarkaana dalka dib loogu soo celiyey xasan cali tahliil oo ka mid ah shan iyo toban dhallinyaro soomaaliya oo in ka badan muddo shan sana ah ku xiran xabsi ku yaala jasiiradda shiishalis iyo cabdirasaaq maxamed xasan oo ka mid ah dhallinyaro soomaali ah oo ku xirnaa muddo ka badan toddoba sano xabsi ku yaala dalka hindiya ayaa qadka telefoon kula hadlay warbaahinta qaranka aad ayuu ra-iisul wasaare umahadsan yahay waanana soo jidatay barnaamijkaas barnaamij aad usoo jirto ahay xalay ilaa waxaweye saxaadan aan kula hadlayo xamaasid aad u weyn baan haysay waxaanu dareemaynay inagu inaan xabsiga ka baxnay isbedelka dalkiina midna rajaana dhalid iyo wax nin kale oo maanta dalkiina soo gashay oo noo hadda waxaa dareemayna ciidadadu olmalahaya dowladda cadaalada cabdirasaaq maxamed xasan waxa uu sheegay in muddadii ay ku xirnaayeen xabsiga in laba ka mid a ay kaga dhimatay xabsiga dhexdiisa xanuunno kula dhacay gudaha xabsiga iminkana ay saddex kale ay la jiifaan isla xanuunkaasi mana helin wax daryeel caafimaad ah ayadoo ay usii dheer tahay dhibaatooyinka ay kala kulmayaan ilaalada xabsiga adeer dowladu ayaadu dalka hore laba dhinac naga dhimatay adeer saddexaa nolol lagu sheegi karin oo kii ugu dambeeyey adeer asbuuca dowladu laka qaada kun kala laba asbuuc sii maqan yihiin hore nooliheen iyaa dhintana aan naga rahaynin annaka soo hawlo meesha waanala ku jiri jiraa oo galab iyo galacba waanala ku jiri jiraa aninka biyaanala ku subaa xaaladda meesha ka jirta lagama sheekeyn karo waana laga cani ma garo waxay si wada jira dhallinyadan uga codsanayaan madaxda dalka in loo suurogeliyo in mar kale ay helaan xorriyadooda islamarkaana dalkooda hooyo dib loogu soo celiyo walaal dowladda soomaaliya waxaan ka codsanaynaa inay naga soo gaaraan dad baaba-ay baan nahay aad baan u baaba-nay waana ognahay inay fadhiga nooga kaceen waan ognahay inay muwaadiniin yihiin waan ognahay inay aabbayaashan yihiin laakiin waan daahnay waan daahnay waan ku daahnay meesha marka waxaan ka codsanaynaa madaxda dowladda waxaan ka codsanaynaa oo aan weydiisanaynaa kuwaas nimadii muslimiinta waa nimada leh inay wax lagu qabtaan si degdeg oo laga soo gaaraan waxaa hubaala in waalidiin badan oo ka qoostay carruurtooda oo ku xiran dalalka dibadda islamarkaana ka waayay war iyo wacaal intaba in iminka ay farxad la jiifaan rajadooduna ay soo noqotay in mar kale ay helaan carruurtooda waxaana farxaddan ay ka dhigan tahay in xukuumadda soomaaliya ay ka dhabaysay hadalkii ahaa in dowladda ay tahay dowlad ku shaqaysa rabitaanka shacabka soomaaliyeed cabdulaahi maxamuud amiin cabdulaahi qorshe warbaahinta qaranka soomaaliya magaalada johannesburg koonfur afrika
waa mahadsantaha cabdulaahi qorshe warkaas wuxuu aan kaga imaanayaa istuudiyaha sideedaad ee rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya maraykanka ayaa waxaa la sheegayaa in cunaqabatayn uu ku soo rogay dowladda venezuela madaxweynaha venezuela nicolas maduro ayaa waxa uu gaashaanka u daruuray cunaqabataynta dowladda maraykanka ee ku soo rogtay saddex iyo toban ka mid ah saraakiisha dowladdaas sida ay qortay b b c-da maduro ayaa waxa uu cunaqabatayntaasi ku tilmaamay inay tahay mid sharci daraa ceeb iyo weliba sidoo kale ah mid aanan horey loo maqlin waxa uu wacad ku maray in uu qaban doono doorashooyin doorashooyinka la doonayo inay dalkaasi ka dhacaan ee haatan muranka uu ka taagan yahay cunaqabataynta maraykanka ayaa waxaa lagu xanibay hantida maraykanka u taalla qaar ka mid a mas-uuliyiinta liiska dadka la cunaqabateeyo ku jira ee dalka maraykanka dadka kusoo baxa liiskan ayaa waxaa ka mid ah wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo sidoo kale abaanduulaha dalkaasi venezuela maraykanka ayaa ugu baaqay master maduro inuu joojiyo cunaqabad inuu joojiyo doorashooyinka muranka ay ka dhasheen ee dalkaas la filayo inay ka dhacaan maalinta axadda ah waxaana dowladda maraykanka ay u aragtaa doorashooyinkaas inay ka hor imaanayaan nidaamka dimuqraadiyadda casriga ah toddobaadkii lasoo dhaafa ayaeed markii madaxweynaha dalka maraykanka donald trump uu wacad ku maray inuu cunaqabateyn kusoo rogi doono dowladda venezuela warkii oo subaxnimadan aad kala socoteen rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya dhegeystayaal waanaga intaas ciddii warka iyaga usaga waxay dib kaga daalcan karaan boggaan internetka ku leenahay radio muqdisho dotnet sidoo kale dhegeystayaasheenna baraha bulshada ku jirana iyaguna waxay si toosa mar kastaba wararkeenna ay kaga dhageysan karaan aaladda live streamka ee boggeena facebooka